habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qeybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa habeen sabti ah oo ay axad soo gelayso sagaal iyo labaatanka bisha juun sanadka labada kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee toddoba iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga aan internetka ku leenahay ee v o a somaali com idaacadda fiidnimo waxaa daadihinaya maxamed colaad xasan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobadaan idaacadeenna fiidnimo idinkugu hayno waxaa ka mida allah u naxariistee maxamed khayare afrax oo ka mid ahaa hogaamiyaashii siyaasadda soomaaliya oo saaki ku geeriyooday magaalada muqdisho
dowladda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxay ugu tala gashay in loo sameeyo aas qaran marxuumka haddii allaha awoodda la ogolaado waxaan la kulannay qoyskii iyo iyo eheladii uu ka geeriyooday waxaana isla diyaarinay qaabka uu u dhici doono aaska qaran waxaana rajaynayaa haddii allaha awoodda le ogolaado in berrita lagu aaso magaalada muqdisho waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo cawayska washington iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
jenaraalka awoodda badan ee libiya khaliif xaftar ayaa ku goodiyey inuu weerari doono danaha turkiga ee libiya kadib markii dib u dhac weyn uu kula kulmay ama kala kulmay dadaalkii uu ugu jiray inuu ku qabsado caasimadda dalkaasi ee tripoli jenaraal xaftar ayaa ku eedeeyey xukuumadda ankara inay taageerto kooxaha ka soo horjeeda dagaalka dalkaasi libiya ka socda ciidamada ka soo horjeeda xaftar ee taageera dowladda caalamku aqoonsan yahay ee libiya ayaa ku dhawaaqay arbacadii inay dib u qabsadeen magaalada istaraatiijiga ah ee garyaan kadib markii ay weerar gaadma ah ku qaadeen iyagoo qabsaday saldhiggii ugu weynaa ee saadka ciidamada xaftar ee muddada bilaha ah ka badan weerarka ku hayay tripoli jenaraal xaftar ayaa maanta oo sabti ah wacad ku maray inuu jawaab adag ka bixin doono isagoo ku eedeeyey xoogaga magaalada qabsaday oo sida uu sheegay taageero ka hela turkiga inay laayeen dhaawacyo ciidamadiisa ka tirsan oo ku jiray cisbital ku yaala magaaladaasi eedeyntaasi xaftar waxaa beeniyey labadaba ciidamada dowladda taageersan ee loo soo gaabiyo g n a iyo mas-uuliyiinta garyaan sida uu uga si uu uga aarguto dib u dhaca soo gaaray ayuu jenaraal xaftar amar ku siiyey ciidamadiisa inay beegsadaan maraakiibta turkiga iyo shirkadihiisa diyaaradihiisana ay ka mamnuucaan waddankaasi islamarkaana ay soo xiraan muwaadiniinta turkiga ee libiya ku sugan
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in uusan dul dhigi doonin canshuur kordhin cusub badeecadaha uu shiinaha usoo dhoofiyey maraykanka kadib kulan maanta magaalada osaaka ee dalka jabaan ku dhex maray isaga iyo madaxweynaha shiinaha shi jinping labada madaxweyne ayaa ku heshiiyey dib u bilaabidda wadahadaladii ganacsi ee labada wadan xilli halkii ugu sarreysay uu gaaray dagaalka dhinaca ganacsiga ah ee u dhexeeyey washington iyo beijing hase yeeshee madaxweyne trump ayaa sheegay inuusan ka qaadin doonin tacriiftii uu horey u saaray wax soo saarka shiinaha balse uu hakiyey inuu soo saaro canshuur cusub shir jaraa-idda oo madaxweyne trump uu qabtay intii lagu guda jiray gabagabadii shirmadaxeedka dalalka g ee maanta lagu soo xiray jabaan ayuu trump sheegay in uu shirkadaha maraykanka uu u ogolaan doono inay ganacsi la samaystaan shirkadda isgaarsiinta shiinaha ee y y hay-adaha ammaanka maraykanka ayaa dhowaan ka digay in softweerada shirkadda y y ay khatar ku yihiin ammaanka maraykanka madaxweynaha shiinaha ayaa isna dhankiisa sheegay in maraykanka iyo shiinaha ay ka faa'iidi doonaan iskaashiga labada dhinac kaas uu sheegay in uu muhiim u yahay dhaqaalaha labada wadan
maleeshiyada ururka taalibaan ee dalka afghanistan ayaa weerar ku dilay daraasin ka tirsan ciidanka dowladda iyadoo ururkaasi uu bilaabayo wareega cusub oo ah wadaxaajoodyo uu kula jiro dalkan maraykanka oo qatar ka socda kuwaas oo lagu doonayo in xal siyaasadeed looga gaaro dagaalka uu dhiigga badan ku daatay ee afghanistan saraakiisha gobolka waqooyiga dalkaasi dhaca ee baqlaan ayaa sheegay maanta oo sabti ah in koox ballaaran oo dagaalyahanada taalibaan ah ay weerar ku qaadeen barkontaroollo ammaan oo ciidamada dowladdu ay leeyihiin oo ku yaala degmada nahrayn halkaasoo muddo saacado ah uu dagaal qaraar ku dhex mariyay labada dhinac madaxa degmadaasi faysuldiin mardi ayaa u sheegay v o eda in weerarkaasi lagu dilay lix iyo labaatan ka mid a ciidamada la dagaalama taalibaan ee dowladda sideed kalena lagu dhaawacay waxaa kaloo uu sheegay in kooxdii weerarka soo qaaday ay khasaare xoogan gaarsiiyeen inkastoo uusan faahfaahin intaa ka badan bixin afayeen u hadlay taalibaan oo la yidhaahdo zabihullah mujaahid ayaa tirada ciidamada dowladda ka dhintay intaasi ka badiyey isagoo sheegay inay ku jiraan saraakiil sarsare weeraradan ka socda afghanistan ayaa imaanaya iyadoo maanta oo sabti ah uu bilaabmayo wareegga toddobaad ee wadaxaajoodyada u dhexeeya maraykanka iyo taalibaan wadahadalladaas oo uu garwadeen ka yahay zalmay khaliilzaad oo ah diblomaasi afghanistan ah dhalashada maraykankana haysta hay-adaha sirdoonka falastiin ayaa maanta daanta galbeed ka xiray ganacsade falastiini ah oo ka qayb galay shirkii toddobaadkan lagu soo gebagabeeyey dalka baxrayn ee dhaqaalaha loogu ururiyey falastiin shirkaas uu soo qaban qaabiyey ergeyga madaxweyne trump u qaabilsan bariga dhexe jared kushner ayaa waxaa qaadacay maamulka falastiiniyiinta iyo ganacsatada reer falastiin ilawareedyo codsaday inaanan la magac dhabin ayaa wakaalada wararka ee a f b u sheegay in sirdoonka maamulka falastiiniyiintu uu ganacsada saalax abuumayaala ka xidhay magaalada xebroon ee ku taala dhulka ay israa'iil haysato ee daanta galbeed qoyska ninkan oo ah toddobaatan sano jir ayaa sheegay in aysan ka warqabin xarigiisa shirka uu ka qayb galay ganacsadahan ayaa horudhac u ahaa qorshaha muddada dheer la sugayey ee uu soo diyaariyey wiilkuu sodag u yahay madaxweyne trump jared kushner kaas oo loogu magaacdaray heshiiska qarniga ee bariga dhexe
halkaad warkaasi kala socoteen wadaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington haatanna qaybaha dambe idaacaddeen ayaana gudagalaynaa aan ku bilowna ee allah u naxariistee waxaa magaalada muqdisho saakay ku geeriyooday maxamed qanyare afrax oo ka tirsanaa hogaamiyaashii siyaasadda ee soomaaliya waxauu ka mid ahaa hogaamiye ku-xeedyadii beri ugu awoodda badnaa muqdisho waxa uu soo noqday xildhibaan iyo wasiir burburkii kadib wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray allaha u naxariistay maxamed khanyare afrax wuxuu ka mid ahaa siyaasiyiinta soomaaliyeed kuwooda ugu caansan maxamed khanyare waxaa lagu xasuustaa inuu ahaa siyaasi inta baneecadda afkaartiisa siyaasadeed maxamed khanyare wuxuu ka tirsanaa ciidanka booliska oo ka soo shaqeeyey muddo markii dambe wuxuu noqday ganacsade ka ganacsada dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi maxamed khanyare wuxuu siyaasadda si weyn ugu soo canbaxay sagaashameeyadii maxamed khanyare afrax waxaa la sheegaa inuu qayb ka soo noqday jabhaddii dagaalka la gashay dowladdii siyaad barre ee ururka u s c wuxuuna hadlo kala duwan kasoo qabtay dowladihii kumeel gaarka gaar ahaan u c wuxuu kasoo noqday gudoomiye ku-xigeen oo u ahaa maxamed faarax aydiid sidoo kale dowladii cali mahdi maxamed ayuu kasoo noqday wasiirkii arrimaha gudaha sidoo kale maxamed khanyare afrax labadii kun iyo afartii wuxuu kusoo biray baarlamaankii xilligaasi lagu sameeyey magaalada eldoreed wuxuuna u tartamay xilka madaxweynenimada wuxuu galay kaalinta saddexaad maxamed khanyare xukuumadii cali maxamed geedi wuxuu ka noqday wasiirka amniga qaranka wuxuuna xilligaasi fadhiisi ka samaysa muqdisho isagoo ka mid ahaa wasiiradii hubisnaa ee kusoo laabtay magaalada muqdisho maxamed khanyare dadka yaqaan waxay ku sheegeen inuu ahaa qof aan la gamban hadafkiisa siyaasadeed wayna caddeed ujeedkiisa marka loo eego go-aangaarista siyaasadda iyo waxa uu doonayo maxamed khanyare sideed iyo tobankii februari laba kun lixdii wuxuu muqdisho kaga dhawaaqay ururka isbaasiga la dagaalanka argixisada waxaana dagaal xoogan kala hor yimid madowgii maxaakiimta islaamiga khanyare oo hubkiisa ku wareejiyey maxaakiimta wuxuu dib ugu laabtay tuulada diri oo ku dhashay sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo kowdii ee ku dhow degmada caalbuur ee gobolka galgaduud maxamed khanyare wuxuu kasoo mid noqday baarlamaankii sagaalaad sidoo kalena wuxuu halka ku wareejiyay wiilkiisa cabduli maxamed khanyare ugu dambeyn maanta ayuu ku geeriyooday maxamed khanyare magaalada muqdisho cabdinuura siyaad muddo dheer ay is yaqaaneen marxuumka geeriyooday maxamed khanyare afrax waxayna ahaayeen saaxiibo dhow goormaad baratay maxamed khanyare kun sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii muddadaas aan bartay isagoo soomaaliya ka yimid ayaan bartay waxaan ku bartay magaalada mombaasa anigoo arday ka ah wuxuu ahaa nin aada u weji furan oo aada maaragtay soomaalinimadu ugu weyn tahay oo dadka soo dhoweeya sidaas daraaddeed anoo nin yara ayuu wuxuu i weydiiyey maxaad halkan ku joogtaa maxaad barataa waxbarashada u dadaal waxyaalahaasuu maaragtay igu bogaadiyey wixii ka dambeeyey waxa weeyo isagoo ganacsado ah oo markaas maaragtay ganacsado wuxuu noqday markaas aad maaragtay wuxuu ku kala socdaan wuxuu yeeshay kambariyo aada u waaweyn kabacdi anigu markaas waan iska tegey un dalkan maaragtay ka dhoofa kenya anigoo maaragtay waxbarashadeydii dhammaystay markii dambe aan dalka kusoo noqday waxaan waxaan imid magaalada nairobi anoo magaalada nairobi jooga ayaan isku aragnay waxaa weeye siddeetan iyo shantii wuxuu iga codsaday inaan maaragtay jabhadaha hubaysan ka mid noqdo soomaaliyana maanta ay ku socoto hoogbaay wakhtigii horena waxaan ogaa markii cabdulaahi yuusuf soo fakaday raggii yidhi dalka soomaaliya oo haddeer dagaalkii toddobaatan iyo toddobadii ka soo baxay oo haddeer etoobiya dagaal noogu jirto waxaa weeye cabdulaahi yuusuf wuxuu codsaday in dagaalka lala galo ragga ganacsatada u yeero ka mid ahaa sida aan la socdo wuxuu ka diiday inuu maaragtay dagaalkaas la galo oo waxyaalaha u diiday haa markaas oo u diidayna waxaa weeye soomaaliya in etoobiya loo jabiyo raalli kama noqonayno soomaalina kalsoonideeda haddeer isku maaragtay isku cabiran tahay ma ma duminayno maxamed khanyare oo la sheego siyaasadiisuna ahayd mid adag islamarkaana go-aankiisa sidaan la gamban ayaa weydiiyey cabdi nuure siyaad marka la eego go-aan qaadashada siyaasadda wallaahi wuxuu ahaa nin maaragtay u bareera waayo waxyaalaha uu waxaa weeye markuu dareemay dalkii in dhibaatada ka socota iyo waxaas wuxuu noogu yeeray jabhaddii snamta inaan ka mid noqono annagoo soddon iyo toddoba nina ayuu diyaarad naga saaray magaalada nairobi oo ardisababa noo diray sidaasaan ardisababa ku tagnay markaan etoobiya tagnayna waxaan ugu tagnay ibraahim magaag sabantar iyo rag fara badan oo jabhadiiya markaan meeshaas ugu tagnayna haddee dagaalkii jabhadahaan galnay kabacdina jabhaddii maaragtay snmta gudaheediibaa khilaaf ka yimid khilaafkaas ayaan maaragtay kusoo kala jabnay markaan ku kala jabnayna kabacdi waxaa aas-aasantay la aas-aasay oo dubay iyo lagu aas-aasay talyaaniga jabhaddii u s c halkaasuu ka amba qaaday kabacdina ragga maaragtay dhaqaalaha ku bixinayay in dalka isbeddel laga keeno oo maaragtay aada maaragtay ugu xooganaa ayuu ahaa waxyaalaha aan ku jeclaa saaxiibka kula ahaa waxaa ka mid ahaa kow waxaa weeye nin wadaniyadiisu aada u fog tahay oo dalka aada u jecel buu ahaa waayo dalka askari buu ka soo ahaa oo wuxuu dhihi jiray soomaaliya hadday dowlad saxa oo sharciga ilaalida hesho waxay noqonaysaa dalalka adduunka ugu sarreeya waayo dadkanagu waa dad maskax furan dad maaragtay wax soo saar leh haddii maaragtay la dhiirigeliyo sidaas ayuu maaragtay ayaan maaragtay ku saaxiibnay maxamed khanyare oo laba kun saddex iyo tobankii bishii may xilka ku wareejiyay wiilkiisa cabdiweli maxamed khanyare oo baarlamaanka xilliga uu ka mid ahaa ayaa muddooyinkii dambe xanuunsanaa kuna sugnaa muqdisho wuxuuna maanta ku geeriyooday magaalada muqdisho haddaba xanuunka maxamed khanyare ayaa mar kale weydiiyey cabdinuure siyaad oo si dhow saaxiib bay u ahaayeen
ilaahay subxaana qaadir ah ha u naxariisto jaradii fardowsaaheedna allah ka waraabiyo inta ibnulaadanku karo waa intaas inaan dhahno waxa weeyo runtii waxa weeye muddooyinkan dambe wuu xanuunsanaa xanuun maaragtay oo aada usii maaragtay halisana markii hore ma jirin kabacdi xalay saakay saddexdii saac iyo barkii ayaa jashiisu timid ilaahay subxaana qaadir ah jannadii fardowsaha ka waraabiyo aniguna meeshaas waxaa ii muuqataa inaan saaxiib qaaliya oo waxgarad ahaa oo maaragtay tala bixin lahaa oo qaranka iyo dadkaba maaragtay wax fara badan maaragtay ka suurto gelinayay maaragtay toosintiisa ku bogaadin jiray ragga ayaa meeshaas ka baxay marka ilaahay waxaan uga rajaynayaa inuu jannadii fardowsaa ilaahayd ka waraabiyo allaha u naxariistay maxamed khanyare afrax oo si weyn kaga muuqda siyaasadda soomaaliya laga soo bilaabo sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii ilaa laba kun saddex iyo tobankii ayaa ugu dambeyn maanta ku geeriyooday magaalada muqdisho wuxuuna ka mid ahaa siyaasiyiinta iyo ragga muqdisho sida weyn looga yaqaan marka loo eego burburkii kadib cabdulqaadir okey v o a muqdisho
dhinaca kalena dowladda soomaaliya ayaa maanta u saartay guddi qaran qabanqaabada iyo aaska maxamed qanyare afrax oo birito muqdisho lagu aasi doono guddiga waxaa xubin ka ah khadiijo maxamed diiriye wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo muddo siyaasadda ay kasoo wada shaqeeyeen qanyare maxamed colaad xasan oo stuudiyaha ugu heliya ayaa khadka telefoonka ee muqdisho kula xiriiray khadiijo maxamed diiriye
ugu horeyn innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun allaha u naxariisto marxuumka mudane maxamed qanyare afrax oo maanta ku geeriyooday magaalada muqdisho cisbitaalka sdigfer ee ordogan haddii noola jiri lahaa nabigaan xijaabteen qof la arkaba waa dhadhaminaa mawdka qofna ma loo soo horumarin karo qofna looma dibdhigi karo marka da-da iyo xanuunka iyo intii uu soo maray ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu marti la jecel yahay ka dhigo dowladda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxay ugu talagashay in loo sameeyo aas qaran marxuumka haddii allaha awoodda la ogolaado waxaan la kulanay qoyskii iyo iyo eheladii uu ka geeriyooday waxaana isla diyaarinay qaabka uu u dhici doono aaska qaran waxaana rajaynayaa haddii allaha awoodda la ogolaado in berrito lagu aaso magaalada muqdisho qadija haddaan su-aal kale kaa weydiiyo maxamed kanyare waxaan qiyaasayaa in berigii dowladda ay deganeed baydhabo siyaasiyiintii aadka isugu dhawaa ay wada shaqayn jiraad ku jirteen bal haddaad sharaxdo bal nin noocee ayuu ahaa
runtii wuxuu ahaa oday soomaaliyeed oo hogaamiye ah siyaasadda soomaaliyana wax badan kusoo jiray weliba intii qaran burburku nagu dhacay waa runtaa waxaan isla soo marnay shirarkii dowladaha jamhuuriyadda lagu soo dhisay xilligii kumeel gaarka ahaa waxaan wakti badan joognay eldoreed imbigaati shirki loogu magac daray oo ahaa dhamaystirka shirkii dib u heshiisiinta carta oo dowladii kumeel gaarka ahayd ee carta hogaamiyaashii ka maqnaa iyo dowladii kumeel gaarka ahayd ayaa la isku soo daray sidaase waxay ku noqotay dowlad federaalka kumeel gaarka ah oo lagu soo dhisay shirkii loogu magac daray imbigaati eldoreed wuxuu ahaa dhowr iyo labaatankii hogaamiye ee shirkaas kamid ka ahaa leaders committee-ga oo ay ku jireen xubnihii dowladda ra-iisul wasaarihii iyo guddoomiyihii baarlamaanka oo wafdigeena rasmiga dowladda hogaaminayay intaasaa marka waxaa la isku dhahayay leaders committee-ga qaybuu ka ahaa marxuumka kadibna wuxuu ka mid noqday xildhibaanadii lagu soo xulay imbigati oo uu kusoo galay baarlamaankii kumeel gaarka ahaa golihii shacabka kumeel gaarka ahaa kadib wuxuu ka mid noqday wasiiradii dowladda oo ilaa iyo cartaba waa ku jiray golaha wasiirada maruu wasiir noqday laakiin markii dambe wuxuu ahaa wasiir ka tirsan xukuumaddii kumeel gaarka ahayd ee ra-iisul wasaare cali maxamed geedi uu iyadana qayb ka ahaa intaas kadib xilliyadii dambena xanuunkii iyo waxyaabihii kusoo ayuu baarlamaanadii hadda dambe uu uga baxay saacadii waktigana ilaah baa qofka u haya xaraaribna laguma dhinto xaynina laguma noolaado marka allah u naxariistaan leeyahay wuxuu ahaa siyaasi weyn hogaamiyaashii dalkana kamid ah siyaasi waxay soomaalida u taqaanaa qofka meesha uu socday iyo meesha aan uusan u socon aan la garanaynin maxamed kanyare afrax allah u naxariisto kama mid ahayn wuxuu ahaa nin hadal cad waxa uu qabana aan weligiis qarsanin oo banaanka la taagan in qaran soomaaliyeed uu dalka tiir galo ama nidaam dawladeed la helana waa muddadii intaas la ekayd laba sano iyo barkii ayuu u fadhiyey in oo dowlad kumeel gaara dhiso oo bedesho dowladdii carta taasi waxay ahayd wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya khadiijo maxamed diiriye oo khadka telefoonka ugu warantay wariyaha v o e da maxamed colaad xasan habeen wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa voice of america washington kulan ay jimcihii shalay ku yeesheen madaxweynaha mareykanka donald trump iyo dhigiisa ruushka valadimir putin magaalada osaka ee dalka jabaan kaasoo ahaa kulan doceed oo ay ku yeesheen shirka ama shirmadaxeedkii maanta lagu soo gebagabeeyey magaaladaasi ee dalalka g n kaasoo ayay labada wadanba waa ruushka iyo mareykanka waxa ay ka hadleen arimo labadaas madaxweyne ay ka hadleen arrimo la xiriira xiriirkooda dadka ama intaas ku celiya dhegeystayaal dalka ruushka dadka waxa ay u arkaan kulanka labada madaxweyne mid xambaarsan laba darajo ama shaki iyo weliba rajo ricardo marquina ayaa warbixintan v o e da ugu soo diray magaalada moscow waxaana soo jeedinaya maxamed colaad xasan sanadkii tegey madaxweyne trump iyo putin waxay ku kulmeen caasimadda dalka finland ee helsinki kadib markii muddo saddex bilood ah la qorshaynayey kulankaasi oo arrimo badan oo muhiim ahna ay ajandayaasha ugu jireen tan iyo markaa xiisadaha ka dhex oogan moscow iyo washington ayaa ahaa kuwo marba marka ka dambaysa sii xogaysanayey oo mararka qaarna meel xun gaaray sida ay qabaan dadka ka faallooda arrimaha labadan waddan bavel sharikof waxa uu ka tirsan yahay macadka daraasaadka ee maraykanka iyo kanada ну, регулярно или, по крайней мере, основанием для э, таких нормальных дипломатических shaki baa iiga jira in отношений kulan на madaxeedkan высшем uu уровне.
horseedi karo in labada dhinac ay wax ku heshiiyaan laakiin waxaan rajaynayaa in kulamada noocan ahi ay marka ugu dambeeya noqon doonaan kuwa soo noqnoqda oo ugu yaraan ku salaysan xiriirka caadiga ah ee diblomaasiyadeed ee labada wadan alex malashenko isna waxa uu ka tirsan yahay macadka cilmibaarista iyo xadaaradda Когда в 2016 году Трамп приходил к власти, waan ognahay in wax walba ay si lama filaan ah ku dhici karaan waxaa ii muuqday in kulanka uu dhacayay waayo trump waxa uu marar badan oo hore sheegay in uu doonayay in uu la hadlo putin
labada madaxweyne ayaa isla soo qaaday arrimo ad adag oo ay ku kala qaybsanayeen waxaana ka mid ahaa xaaladda waddanka venezuela iyo dalka ukrain markii uu kulankooda dhammaaday ayaa iyagoo shir jaraa'id qabanaya donald trump madaxweynaha maraykanka waxa uu ku yidhi putin madaxweynaha ruushka si kaftan ah ha faragelin doorashada waxaa kaloo intii uu kulankooda socday labada madaxweyne ay si kooban uga hadleen aragtidooda ku aadan saxaafadda trump ayaa yidhi fake news waa erey weyn oo soo kordhay warbaahinta dalka ruushka ayaa iyana baahisay in madaxweyne trump uu aqbalay casuumaad uu u fidiyey putin oo uu ku tegayo moscow sannadka soo socda kulamadii ay ilaa iyo hadda horay u yeesheen labada madaxweyne ayaa iska ilaaliyey wax dhaliilah oo ay isu jeediyaan waxaa kaloo ay horumariyeen xiriirka shakhsiyadeed ee ay leeyihiin laakiin xiriirkooda si wanaagsan weli waxba kama tarin wax ka qabashada arrimaha ugu waaweyn ee ay labada wadan isku hayaan bafel sharikof ayaa qaba было достаточно много комментариев о том, что личные хорошие отношения двух президентов, они
markii sanadkii labada kun lix iyo tobankii uu trump xafiiska qabsanayay waxaa jirtay hadalhayn ku aadan in xiriirka labadani nin uu horseedi karo wax ka qabashada xiriirka guud ee labada wadan laakiin taasi welima aysan dhicin wixii markaasi ka dambeeyena xiriirka waxuu ku sii socday godmadow oo mararka qaar aad isleedahay waxaa lagu jiraa xilligii dagaalkii qaboobaa Вспомним пяти- 50-е годы. 50-е годы. Президентом был Э- Эйзенхауэр, а, а главой Советского aan xasuusanno kontimeeyadii eisenhower wuxuu ahaa madaxweynaha maraykanka halka khruschef uu ahaa hogaamiyihii midowda sofiyeeti ee xisbiga shuuciga xiriirka labada wadan wuxuu ahaa xilligaasi mid foolxun laakiin xiriirka labada madaxweyne shakhsiyan waa uu wanaagsanaa markaad eegto aragtida dadka reer mosco kulanka labadan madaxweyne waxay ka qabaan fikrado kala duwan oo isugu jira rajo iyo shaki nikolai oo ka mid ah dadka degan magaalada moscow ayaa yidhi Раз за, за столько времени ничего не получилось договориться ни о hagaag чем.
haddii madaxdii hore ay ku guuldaraysteen wakhtiga sidaan u dheer in ay xal gaaraan waxay u eg tahay inaysan haatanna shaqaynayn biotra oo isna degan moscow ayaa aragti taa ka duwan qaba Мы надеемся, что будет утепление отношений, потепление отношений между нашими waxaan странами.
rajaynayaa in xiriirka labada wadan uu soo wanaagsanaado oo labadani madaxweynena ay hormuud ka noqdaan
si kastoo ay tahay dad badan oo reer raashiya ah markii horeba rajo buuran kama qabin in wax weyn ay ka soo bixi kareen shirka labada madaxweyne iyagoo eegaya xaqiiqda siyaasadeed iyo midda juqraafi ee ay labadan wadan doorka ka cayaaraan warbixintaasina waxaa magaalada mowska ka soo diray ricardo marquina waxaana soo koobeeyey maxamed colaad xasan haatana nuura waxaa inoo soo socda barnaamijkii bartida mikrofonka waryahayaga ridwaan xaaji cabdiweli ayaa magaalada london ka soo diray
toddobaadkanna dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa liibaan saalax caalin oo ah guddoomiyaha kooxda durdurban international dhowaanna waxaa london ay ku soo bandhigeen heesaha soomaalida iyaga oo ka tumay hoolka caanka ah ee loo yaqaano london jazz cofe oo inta badan lagu soo bandhigo heesaha dadyowga kala duwan ee caalamka ku soo dhowow barnaamijka marka hore liibaan waa mahadsantaha ridwaan aad baa mahadsantaha walaal thank you ugu horreyn bandhiggii dhowaan aad ku soo bandhigteen magaalatan london oo jaraa'idka waddanka qaarkiina ay ka hadleen yaa ka soo qayb galay een, dadka tira ahaan maxaase aad ku soo bandhigteen meesha ridwaan waa mahadsan tahay waxaan eh, maarata kooxahaan durdurhaan durdurbaan international aan idhahda waxaan nahay eh, caadiyan tobaneeyo qof ayaan nahay Eh, sideed musician eh, eh, heesaa iyo muxuu ahay managerkooda aniga ah oo maamulihii guuda waa garta marka caadiyan markaan eh, dibadaha ku wareegayno oo yurubta kale waxaa noo suurtagalay inaan maarata saddex iyo toban kooxda noqoto ilaa maarata labayo toban saddex iyo toban aan noqono oo ay heesayaal kale iyo fanaaniin kale markaasaan recruit galayno sida maarata dhawaan maarata yurub aan ku wareegino kaleeto xayub sharaabi iyo muxuu ahaye isheeg cabdinuur alaale ta haddaba haddaan usoo noqdo jazz cafe iyo habeenkii dhaweyto waxa waxaa kasoo qayb galay barnaamijka barnaamij weyn ayuu ahaa dadka kasoo qayb galay waxay ahaayeen ilaa iyo afar boqol shan boqol ku dhawaad boqol kiiba toddobaatan waxay ahaayeen dadka ingiriiska waddanka udhishaya ma aan idhahdo cadaan ah iyo xoogaa yar labaatan percent oo soomaali ah waa gartay marka ujeedadiinu maxay tahay ma muusigii soomaalida ad rabtaan inaad soo noolaysaan oo dadyooga kale caalamka aada usoo bandhigtaan wallahi waxaan waxaan u isticmaalaa dhaqankeena iyo muusiga kooxdan sidii hubka dhaqanka waa hubaan ku dagaal galno oo aan magaceena aan isleenahay ku wanaajiya oo ummaddan tusa caalamkay nagula nool inaanaan maaragtay waxyaalaha nalagu yeeryeeray aada xun oo aada ii dhiba sida piracyga iyo gaajo weeyaan iyo civil war iyo waxyaalaha ankaasa oo inta badan aad arkaysa inaan maaragtay maxaa newspaperska cad maaragtay ajanabiga mediahooda aanayna amaanin ayaan waxaan isleenahay inaan bedelno bal maaragtay mawqifka naga haystaan waxaan rabaa waa gartay kooxda kooxda durdur markii la fiiriyo sideetameeyadii ayay soomaaliya caan ka ahayd heesihii lagu yaqiinay ma qaadaan kooxda durdur absolutely waan qaadnaa heesihii lagu yaqaanay durdur waan qaadnaa heese cusub baan ku darnaa for example muxuu ahaaye heesaha helo heleelo iyo muxuu ahaaye yabaal iyo heesihii badnaa ee lagu yaqaanay sahardow qaadi jirtay waan qaadnaa heesihii baasdow qaadi jiray waan qaadnaa taas waa waxa maaragtay tiimkayga aan wadno weeyaan maaragtay wagaray waa gartay marka magaca maxaa ku xulateen ma dadka ajnabigaad dib usoo xasuusinaysaan kooxdan oo mararka qaar laga yaabo inay raadin karaan ama ay heli karaan waxa ay tahay may wallahi runtii haddaan runta kuu sheego magacan annaga waxaan la baxnay waxay ahayd labadii kun iyo tobankii ilaa labadii kun iyo sagaalkii waxaan ku bixinay magacan taariikhda sida de walaalahi waa noolyihin alxamdulilah markhaatigana ka ahaayeen magacan horta anaha saddex magac ayaan keenay anagoo shirayna oo kooxaan aan noqono ku shirayna guriga qoomaal harow ku yaalla marka waktigaas harow deganaa waxaan ahayn aniga maxamed karama qoomaal cali atore maraykan markaas nooga yimiday cumar tesiyow xasan cujeeri adigu dhowr qof waan badnayn waxaan markaa muddo isdaba soconay macaa mari musel ay naga caawinaysa sidai aan u heli lahayn meel life aan habeen kasta uga dubno oo maarata london ku taal maadaama shacab badan degiin si aanu hees heesaa cusub iyo dad talan cusub xataa aan usoo kordhino marka magaca saddex magac ayaan u barboos gareeyey markaan meeshaa fadhinay waxaan ku yihi maaragtay hilaac inaan u bixino kooxda aan abuurayno muxuu ahay hilowle iyo muxuu ahay inaan maratay durdur la baxno gaar ahaan aan u sheegay maratay inaan durdur jeclaan lahaa maadaama kooxdii aan anigu maratay aan kusoo koray aan kusoo barbaaray ay tahay dee dadka meesha ila fadhiyna badankooda kooxdii durdur ay ka tirsanaayeenba marka heesihiina waa kuwa life ah oo qalabka aad tumaysaan meesha ayuu idin yaallaa wallahi wa qalabkuun amen waxaan mabaan dhex galeenba haddaan live music aanan maaragtay aanu ahayn sababtaan live music usoo nooliyey kooxdan usoo nooliyey waxa weeyaan waxaa sii dhammaanayaba inaga keliya maaha bal caalamkii madoobaa dhan waxaad moodaa baryahan dambe funkii inuu isbedelay oo lagu lugooyey dadkii hip hop waxa la yidhaahda iyo yo nickers iyo yo this iyo yo dad iyo c d yaroo loo tumo computer yaroo loo jigo la fadhiisto marka funki dhadhankii iyo nahdii baa ka tagtay sidaa darteed waxaan jeclaystay war caddaankaba way haystaan kuwooda yaraa carurtooda iskuulka ku baraane maxaa inaga noo diidaya waxayna u baabiinaynaa marka nasiibdarada meeshay qabsta waxay tahay maanta haddaan tusaale ahaan kugu soo qaado ridwaanow daraamiistahayga saciid xuseen waa waa beri national band kenya qofaan ku bedelo maanta soomaaliya oo yurub ii jooga waa yaryahay oo professional levelkaas ka gaadhsiisan gitaristayaashaan haysto cumar iyo muxuaha naabil oo kaleeto ana maratay calatoor hadda iga dhoofay its way adagtaysaan ku bedelo qof afraad ma soo heli karo so that's how rare ay aada iyo aad maarata ugu yaryihiin waa gartay fanaaniinta marka kooxda hadda inta badan dadka ajnabiga u tuma ee ama london ha ahaatee ama magaalooyinka kale aad tagtaan haddii ay jiraan oo wax kaa weydiin doona ha ahaatee yaa ka mid a magacyada fanaaniinta
markaan aan dhoofno for example imika marimu sidoo kale waa fanaanada international oo soomaaliyada waa waa fanaaniinta keliya sameeyey maarata in world record ku jira ayada ma haysto koox soomaaliyeed annaga koox ah so markaan tuurayno haddii aan kontaakyo soo helno festivaalada waan tagnaa mariam sidoo kale maratay aan kooxdeeni markaa lidgaraysa oo maratay u haysta sidoo kaleeto haddii maratay festivaalla waaweyn jiraan xabiib sharaabi hadda waxaan la shaqeyna muddadii u dambeysay sanadkii u dambeeyey ilaa saddex waddan waan la tagnay portugiiska waan la tagnay jermalka wuu nala socday amsterdam unfortunately wuu noo marata on time baan marata waqtigii hadda kasoo tagtay laakiin that's how maratay aan u shaqeyno waxaan raadaynaa talentkii iyo dadkii ani waxaan rabaa inaan soo celiyo how soomaaliya ay dareemi jireen dadka soomaalida waa gartay marka marka aad tumaysaan heesaha soomaaliga dadka idin daawanaya ee kasoo qayb gala ma wadamaday ku kala xiran yihiin tiradooda mise mar walbaba tiro aad ku xisaabtantaan ayaa jira oo dadku ay tigidho kusoo galaan ama ama haddii ay tahay wax maaragta bilaash ay kusoo geli karaanba caadiyan inta badan waxaan aan jeclahay contractgayga waan sii khadintaa dadka aan muusigan u timo kooxdan aada u danaysana maaha dad soomaaliyeed mowqifkaygana saas ah waxa weeyaan contract baan samaynaa contractaasaanu qaadanaa waxayga waan sii qadimanaa kabacdi waxay tigid usoo gelaya xaysiintoodii waxaas iyaga dadkaas maarata barnaamijka organize karaysta ayaa iskale as koox ahaan aniga xabib sharaabi maadaama saddex waddan nagala shaqeeyey xabib sharaabi kooxda noogu jira hadda oo waa part of the team buu kamid yahay muxuu ahay faadimina waa lead singerkayga waa heesaagayga koowaad oo maaragtay kooxda maarata hogaamiyada ah waxaa jira markaa kooxda laftigeeda saal xariiri oo bongisteena oo afarta sano iftin original ah wuu heesaa waana bongiste cumar tayso waa gitaarista kooxda waana heesaa oo de waa taqaana cumar tayso heesihiisana dadka dhameerta aad bay uga helaan yusuf naja isaguna ku jira oo isaguna maarata heesa oo vocalista ah keyboardistna ah so taasay kooxda maarata waa koox music talent ah saciid xuseen ah oo dramara sometimes cuudka ayuu ciyaaraa oo maarata markaan festivaalada samaynayno xataa cuudkii iyo isagii saalxariir bongii maarata dhaqankii traditional loot ay yidhahdaan gaaladu taasaan markaa saasaan kooxdayda versatile u tahay waayahay heesaha marka aad isleedahay way xiisayaan dadka ajnebiga ee aada barteen ama mararka qaarkood ay fahmi karaan qaabka ay ay u dhacayaan heesaha iyo laxanka iyo kolley idinkaa yaqaaneen maxaa ka mid ah heesaha dadku ay xiiseeyaan heesaha dadka qaarka biniaadanka badankooda u abiil gareeya even anugteeda yar oo maarata lix jira ayaa waxay qaataa heesa dileya adaale dileya those kind of hit waa heese hit ah oo traditionally ay jecel yihiin melody waxaad moodaa musica niyo soomaliland ay maarata dadka ajnabiga weli kuseeyaan dadka caddaanka aan idhahda europeanka rhythmka iyo laxanka iyo sanka ku jira iyo the way dhaantadeenii iyo niikadeenii iyo wixii dhan laisku dhex geliyey they they love it so much they cannot have enough waxaan xiisaa labaatan jir yar oo caddaana madaxa suur waxay u dhaqaansan yahay markii live saas ugu heesaan kooxda aada yaabaysid waa garta addiin leeyaa ka sokow heese kale ma jiraan oo aad is leedahay waa la xiiseeyaa yabaal baa kamid a heesta yabaal yabaal ba daraaran taasoo kaleeto oo maarata faadimina hadda maarata ku heesto ayaa iyada kamid a waxaa jira si the thing is waxaa jira maaragtay xataa annaga waxaan caawina masaacidaha xataa record labels ayaa jira maaragtay nagagaara oo heeseeni fidiyey oo iyaguna maaragtay dadkii gaarsiiyey warbaahinta sii gaarsiiyey annaga saddex afar heesood ayaan b b c da u duubnay b b c da maxuahay ingiriiska aan u duubnay oo soomaali ah oo heesihii soomaaliga ah waxaan meeshaan uniquely aan proud ku ahay adoo af soomaali ku heshiin proud lagu yahay oo lagu qiimeynayo oo luuqadaadi ay ku raacsaneen biniaadanka ajnabiga waayahay marka la eego koox noocan oo kale ah wadankiina dhibaatooyin ayaa ka jira waxaa laga yaabaa inay dad badan isweydiinayaan yaa taageera kooxdan durdur ee doonaysa inay dib usoo nooleyso muusigii soomaalida marka xageed ka heshaan kaalmo ama taageero wallahi ridwan aad baan ugu farxsanaya su-aasha ay weydiisay anitu for the record dadku waxaan rabaa inaan u sheego kooxdan waxay ku dhisan tahay waa lafdhabartayda xoogayga aniga iyo akiila iyo saaxiibada iyo cabdilaahi kooxda maarata tiimka ka mid ah annagaa ismaalgelina annagaa isdaqaalgelinaa inta badan aniga culayska badan ugu dhacaa cid kale oo aan wax ka helna ma jirto laakiin nasiib wanaag hadda we make an impact maxaa maxaa la yidhahda waa noticeable waa nala notice gareeyey so therefore shaqooyin baan helnaa bishii waxaan helnaa laba shaqo saddex shaqo shaqo mararka qaarkood afar shaqo aan helnaa markii hore aan maaragtay aan cidnana aqoonin ama maaragtay aan mar mar is abaabuli jirnay oonu xoogaa is oran jirnay bal xoogaa dhaqaale yar awrursada cidna cawsa laakiin ma jirto waxaanse uniqka aan dadka ugu bashaaraynaya soomaaliyeed marka aan maaragtay runta laisu sheegan laisxaasidaynin this is waa the only koox keliya oo liana oo musica oo jirta oo soomaali ka dhalatay hadda waktigan xaadirka ah oo qurba joog ah way way jiraan wixii karaoke aan odhan jirnay keyboard lagu heeso iyo muxuu ahaye anka koox live set ah oo u dhan yihiin waxeedii oo live music capable garaaci karso professional intaas lig ay ku jiraan
waayah ugu dambeyn muxuu yahay marka qorshihiina hadda maxaa idii qorshaysan
waxaa horta waxaa kolley wixi ilaahay nabadda cun baa nagu dhici doona laakiin aniga balankayga waxa yahay aniga asli baan ahaan as managerkoodii iyo revivalista ninkii maarti abuurka lahaaba waxaan ku hamiyaa inaan derbigan jabiyo ka xiga kooxaha soomaaliyeed iyo fanaanteena soomaaliyeed inay noqdaan caan oo international ay noqdaan muhiimaddeedu waxa weeyaan kooxdan inaan adaadka ku haraatiyo si caalamku uu kooxeena dambe soo socdaan ay u gadmaan oo loo barto waayahay aada iyo aad baa ugu mahadsan tahay wakhtigaaga liiban toddobaadkanna intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanaya liibaan saalax caalin oo ah guddoomiyaha kooxda durdurbaan inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaajo oo idinle nabadgeliyo
aad ayuu u mahadsan yahay ridwaan oo barnaamijkaasi noogu soo diyaariyey magaalada london haatan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka caweyska washington waxaa soo jeedinaysa sahre ciidlanuur
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington qodobadaan idinku hayo barnaamijka caweyska ee toddobaadkanna waxaa ka mid a habla arxaniyo habla uursami loo abuuro asal gubahiyo hable aadmiga ifka kula nool asturnaan dheer indhihiyo u ronaragoo quru xidilkeed loo asteeyo sid ilaahay astaan uga dhigay iftiin sheeqiye uumiyaha kale hablo isirkana ku arooro soomaali abkeed abtirsiin gala waxaa kaloo aan idiin hayaa jacaylkiyo gaddii shalay waa taad go'aankiiyo wacadkii margoysaye kalgacaylkii gaaxdiiyo ilmo gobo tidhaahdiyo dareenkiina gaasiray baasaboor galbeed iyo magariig ayaa tiray iyo weliba ka ilbaxa jacaylkii dartaa ii arrimi jiri ka ilbaxay ammaanta nafka kaaga odhan jiri ka ilbaxay ku eeday ehelnimaankaasi ka ilbaxay ku eeday ehelnimaankaasi
qodobadaasi iyo kuwo kaleba waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska aynu ku bilowna dhegaystayaal wiil dhallinyaro ah ayay isbarteen gabadh gayaankiisa ah isku magaalo yihiin islamarkaana xilligii waxbarashada ay isku fasal ama kalaas ahaayeen wiilkii iyo gabadhii waxaa dhex martay sheeko markii dambena gaadhay jacayl in wacad la ysugu maray in ay go'aansadeen guyaal dabadood inay guriga leelaan intaasi ka horna wiilkuu shaqo tago xaas hortii si uu xoolo usii dhaqdo gabadhii iyaduna waxay baarka u fidhanaysaa wiilkaasi ay gaclootay ee ay guurka ku heshiiyeen balse mar keliya ayay xaajadii isbaddeshay gabadhii waxaa soo doonay nin odaya oo yurub ka yimi markii reerkoodu ninkaasi soo degay ay siiyeenna gabadhii way ogolaatay wax hadalana kamay keenin balse waxa ay ku dhici weyday inay u sheegto arrimuhu siday isku beddeleen wiilkii ay sheeko wadaagta lahaayeen ee darteed u shaqaynayey shilinkuu helana meel ku guntayey si ay reer ugu dhistaan hase ahaatee hore ayay soomaalidu u tidhi sirmaqaba allah u sahane wiilkii oo goor fiida shabakadaha internetka ee facebooka dhex maaxaya oo kolba isha la raacaya sawir ama qoraal qof kala soo dhigay ayuunbuu ka soo horbaxay sawir ay ku jiraan laba qof waa gaba dhallinyaro ah iyo nin muuqaal ahaan aada uga guweyn oo laleeyahay meherkooda dhowaan qabsoomi doona sawirkaasi waxaa dusha kaga xardhan comin soon oo loola jeedo in meherkoodu dhowaan dhici doono hadduu wiilkii sii eegay sawirkii gabadhu waaba inantii uu jeclaa ee gobaad waxba kama qaban karo xilliga meherku dhacayaaba waa habeenkaasi uu joogo subaxda ku xigta inankii markiiba talaa ku caddaatay durbo telefoonkii gabadha ayuu wacay balse lagama qabanayo isagoo aan fariirsan oo geesta uu jaleecaba indhihiisa sawirkii ka hor muuqdo ayuu iska luuday oo uu furaashkiisii yaraa istuuray haddaba yaxye yeebaash oo ah wiil dhallinyaro hal abuura oo ku sugan magaalada hargeysa ayaa maanso kooban arrintaasi ka sameeyey wuxuu cabbirayaa dareenkii wiilkaasi iyo jacaylkii labadaasi qof dhex maray waa kan yaxye oo inoo hayo maansadaasi waxay odhanaysaa sow galab mareegaha internetka maan gelin hadba gebi jalleec iyo kanka guur u guurtii sow maan u guda socon laba wacad u gaariyo guur isu diyaarsho yarad la isku doonshiyo gacanqaadka iyadoon laba gaadhin meherkii dadku sii gelbinayaan badanka waa tan maalmahan waxaa la sameeya wax coming soon la yidhaahdo oo labadii oon isba mehersan baad arkaysaa iyagoo iska laalaado meelaha mareegaha yaalla haa sawirkooda dadka qaar la soo geliyaa baraha bulshada ka hor intaanu meher ku dhicin si loo sii sheego inay dhowaan ismehersanayaan yarad la isku doonshiyo gacanqaadka iyadoon laba gaadhin meherkii dadku sii gelbinayaan hambalyada isgudubtaa dhegihii igoyso la yaab gooni daaqii inta aan gayaankii indhihii ku yara gubay sawmaan yartii garan gabadh beri ka shaydiyo gunta beerka saaqdoo jacayl guuna laabtiiyo wadnihii ku gunudo wacadkiyo garnaqashada axdi ila guddoontoo gacansayd mar qudha uun ged kaleeta noqotiyo alla waa gobaadii waa gobaad lafteedii labadii labadii lamaanaan mid gartay moogta hoyo hadda inantii isku halaynayay oo lasoo doonay geed fadhiisigeediyo ninka guursanaya waa oday guweynoo meelaha gariigiyo ka soo gooshay yurubta walaac iyo galgaladkii walbahaar lagoohii gariigiyaygu taranto dharaaraanka siinkiiyo hurdadii ka giigo garashada warkaasaa nabar hoos gunaadiyo meel guudka aan dhiyey qolfihii ka guray nabar gardarra allaha kaaga dhige anigoo maalin meel fadhiyaan arkay dabeediyadii laftarkeedii oo ma garanaysaa socota haya anoo goob caways iyo galab jooga meel kale iyadoo garaaraha gundhinaysa socodkaoo gaarinaysa maan arag alla waa gobaadii waa gobaad lafteedii waa meherkii kadib markaasi oo haatan dee waa gabadhii la guursaday gacanqaad salaanliyo war guddoona dabadii nimu ciil ku gaaxdo waxaan ahay gunuus iyo nafta guux ku dilayoo muddo soo gubanaye waxaan idhi gobaadey maqlay inaad nin guunoo baasaboor galbeed iyo sita guunyo lacageed guri wada furaysaan waxaan idhi gobaadey jacaylkiiyo gaddii shalay waa taad go'aankiiyo wacadkii margoysaye kalgacaylkii gaaxdiiyo ilmo gobo tidhaahdiyo dareenkiina gaasiray baasaboor galbeed iyo magariig ayaa tiray wax allaaliyo wixii daanu haysanay iyo jacaylkiiyo waayadeennii hore makaasaa beddelay haya waxaan idhi gobaadey aabbahaa garaad aabbahaa garaad iyo golo guurti weeye doorashada gugeedii goobtiiyo codayntii kun goor baan fartaydaa darayfoodka gacaloy marka iyada darteed baad xilligii doorashada aabaheed dhowr jeer uga codaysay aabaheed markaa wuxuu ku jiray qolyihii baarlamaanka ee la doortay ma ogtahay haya markaa wuxuu leeyahy ma waagii aabbahaa la dooranayay boqol jeer baan anigu codeeyey askar gaatamaysaa dabadeedi garatoo gudub ii taxaabtoo waataangu iyo bilo xabsi aanu galay shalay dhibintaanu golongolay ama gaajadaan qabay baasaboor galbeed iyo magariig ayaa tiray markaasaa markuu codayntii ku noqnoqdayna xabsiga loo taxaabay xabsi baabaan u galay baa buu leeyay moogtahay haya waxaan idhi gobaadey adduunyadu giraan iyo waa gala bacayno adoo guul fila ayaad ged kaleeta aragtaa misna gocasho sheekada waxaan uga gol leeyahay waxaan gabay farshaxanliyo tuduc iyo geeraar qoray ama aan lur ganac iyo gabayoo xistumi jiray dookhaagu gebigaba yurub aanu gooshiyo haddii uu giriigaa mar baan gudi lahaayoon qunyar goosan laayoon tegi laha galbeedkee maxaad ii gujayseed iiga tuurtay gebiyada maxaad iga kalifaysay buu yidhi intaan gabay iyo geeraar kugu dul furayay maad ii sheegtid inaad dhoofuun doonayso wuxuu leeyahy haddii dee gebigaaguba baasaboor uu ahaa dee waxaasoo dhibay maad mariseen qunyar baan dee waatan ama la tahriiba ama lasoo dacwooday wuxuun baan samayn lahayo baasaboorkan soo qaadan lahay maxaad sidan ii jebisay buu leeyahy
weli dhegaystayaal waxaad la socotaan barnaamijka caweyska washington ee laanta af soomaaliga ee v o a haatanna waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga waana qaybtii saddexaad ee waraysigaan dhowaan la yeeshay abwaan xasan dhuxulaab saalax xasanow labadii toddobaad ee hore waxaynu midba dhinac ka eegnay heesahaagii ugu horreeyey iyo kuwaagii ugu dambeeyey toddobaadkanaan ku bilaaba ee horta heesahaaga tiradooda ma taqaanaa intay iminka marayaan mase jirtaa hees aad odhan karto inay tay heestaad ugu jeceshahay ee aad mar kasta dhegaysato sahra bariide kadib barnaamijka caweyska iyo inta ku xidhan una salaamaya waxaan filayaa inay adag tahay inaan si dhib yar u soo qabto heesahan alifay heesta aan ugu jecelahay waayo tirada guud ee heesahan sameeyey waa ilaa afar boqol oo heesood mid kastaana xaaladdeeda iyo xilligeeday lahayd haddiise laga tegi waayo waxaan odhan karaa heesta tidhaahda hargeyso siraadan waan sugayee miyaan saw iyo sintii boorama ubaxyo ku salaameeyaan sidoo waa mid ka mid ah heesaha aadka u dhegaysto waxaana wada qaada fanaaniinta yurub maxamed cabdi geenyo iyo hodan cabdiraxmaan
ansifiyo dacaw saxanse xusad bay u lahay wixii saldhigka saraariyo how saracka koota saarida qabe allahasaa tiri gabilay lama simin akwiisa xariyo dhursiiga leeye allahasaa tiri gabilay lama simin akwiisa xariyo dhursiiga leeye
waa tahay intaasi aynu ku dhaafno heestaasi oo codad aan kala dhicin miisig cajiiba iyo laxanka la saarayba ay heer sare yihiin aynu hore uga sii soconno heesahaaga xasanow mid kale inoo soo qabo afartaa boqol ee heesood dee kuley laga wada gayoobi maayo waan ogahay heesta tilaa kaylbaxi jacaylkii dartaayee rimin jiray ee uu qaado fanaanka cabdirasaaq anshax laxankana rabbi naxariistii jannaha ka waraabiyey saaraay waxaa lahaa maxamed miyir xaaji
kailbaxa jacaylkii kailbaxay kailbaxay kailbaxay jacaylkii dartaa ii arrimi jiri kailbaxay ammaantaan afka kaaga odhan jiri kailbaxay ku eeday ehelnimaankaasi ka ilbaxay ku eeday ehelnimaankaasi kailbaxay ismuuge warmuuge kailbaxay ismuuge warmuuge indhali daraarta sidiion laftuubnahay amarkaaga amarkaaga fulin jiray kailbaxay kailbaxay xafaafkiyo aqalkaad ku nooshahay irridiisa goorta ruux kuula sugi jiray ka ilbaxay kailbaxay ismuuge warmuuge kailbaxay ismuuge warmuuge indhali daraarta sidii oon la tuubnahay amarkaaga amarkaaga fulin jiray ka ilbaxay ka ilbaxay afaafkiyo aqalkaad ku nooshahay irridiisa goorta qulux kuula sugi jiray ka ilbaxay ka ilbaxay anuuye anuuye aduuni ogsoonay arrinkayga waagaan ergaan diran jiray arrinkayga waagaan ergaan diran jiray arrinkayga waagaan ergaan diran jiray arrinkayga waagaan ergaan diran jiray kailbaxay anuuye anuuye aduuni ogsoonay arrinkayga waagaan ergaan diran jiray arrinkayga waagaan ergaan diran jiray arrinkayga waagaan ergaan diran jiray arrinkayga waagaan ergaan dira jiray
wahagaag heestaasina intaa aynu kaga nimaadno xasanow fanaanada codka macaan ee yurubgenyu heesahay qaado badankooda adigaa sameeyey mayadaa horta kaa codsata heesaha inaad u samayso mise adigaa la jeclaada inaad iyada u dhiibto
waa dhab sahra yurub maxamed cabdi heesahay qaado in badan oo ka mid a oo weliba kuwa ay caanka ku tahaya anaa u dhiibay waxaana inta badan ku yimaadeen codsi xaggeeda ka yimi oo ay xaaladda ama qisayada haysato nolosheeda ku taxalqada ay iga warrantay unbay inta badan heesaha aan u dhiibaa ku yimaadaan heesta tiraa intaan ushub dhiig lahaa dhansiya dacarmaad lahayd intaan ku dhowow lahaa miyaad ka dhaqaaq lahayd intaan dhabta saar lahaa ka dhuuma miyaad lahayd intaan la dhammee lahaa miyaad u dhammee lahayd muddaan islahaa hadhayo lubiga waa daawacdee haddaan kugu dhaadan jiray xiisuhu ka dhammaa qalbiga sidaan filayo ama horeba u soo sheegay ujeeddada iyo qisada heestaasi waxay ka warramaysaa saharaay ama gooniyo gaarba u tahay nolosha yurubgeenyo oo sida midhaha heesta oo calaacala ka muuqdaba aad ka dhanansan kartaan jacayl dhicisoobay walow dhaqasho iyo guurno jiray haddana in calaf ku dhammaadaa labada qof kuma xidhna ee waa qadar iyo qoraal xagga rabbi ku xidhan intaan ushub dhigi lahaa dhasiida carmad lahayd intaan ku dhowow lahaa miyaad ka dhaqaaq lahayd intaan ushub dhigi lahaa dhasiida carmad lahayd intaan ku dhowow lahaa miyaad ka dhaqaaq lahayd intaan la dhammee lahaa miyaad miyaad u dhammee lahayd intaan dhisa aqal lahaa miyaad dabarjabi lahayd intaan dhisa aqal lahaa miyaad dabarjabi lahayd intaan la dhammee lahaa miyaad miyaad u dhammee lahayd intaan dhisa aqal lahaa miyaad dabarjabi lahayd intaan dhisa aqal lahaa miyaad dabarjabi lahayd mudaan mudaan way islahadayo iyadawaad dhaawacdeen haddaan kugu dhaadan jiray isuu ka dhammaa ka dhammaa qalbiga haddaan kugu dhaadan jiray isuu ka dhammaa ka dhammaa qalbiga mudaan mudaan islahadayo iyadawaad dhaawacdeen haddaan kugu dhaadan jiray isuu ka dhammaa ka dhammaa qalbiga haddaan kugu dhaadan jiray isuu ka dhammaa ka dhammaa qalbiga haddaan kugu dhaadan jiray isuu ka dhammaa ka dhammaa qalbiga
waa tahay intaa aynu kaga nimaadna heestaasi iyo fanaanada yurub genyo xasanow qaybtii koowaad ee waraysigeenna waxaynu ku soo qaadanay heesta hooyo oo dabcan aad hooyadaa darteed u samaysay balse aad hadiyad uga dhigtay dhammaan hooyooyinkeen waa hooyooyinka soomaalida eh dad badan ayaa heestaasi ka helay weliba markii aad isla habeenkiiba soo saarteen heestoo maqal iyo muuqaala waxaa haatan daawaday dad aada u tiro badan balse hablihii soomaalida waxaan u jeedaa gabdhaha aan iyagu weli noqonin hooyo amaba aan gaadhin heerka hooyanimada waxay isweydiinayaan inaad iyagana hees u samaysay sahre ciidla nuur horta anuu kaaga mahad celinaya barnaamijka cawayska dumarka ama gabadhuba aqoon kasta oo ay barato darajada ay ugu jeceshahay inay gaadhaa waa inay hooyo noqoto anuu qadarin xurmo tixgelin u haya sahraay adiguba waad ku jirtaa ayaa hablaha soomaaliyeed meel kastoo ay kala joogaanna salaamaya ayaa waxaa noo soo qabanayaa barnaamijka caweyska iyo caawa hees uu qaado maxamed axmed bakaal oo tidhaahda hable edeb iyo hable yimaan hablo arxan iyo hablo uursami loo abuuro asal gubahiyo habla-aadmiga ifka kula nool asturnaan dheer indhihiyo u rono ragoquru xidilkeed loo asteeyo sid ilaahay astaan uga dhigay iftiishiiqiya uumiyaha kale hablo isirkana ku arooro soomaali abkeed abtirsiin gala ya salaam alla ilaahe hablaha soomaaliyeed waxaan odhan lahaa heestaasi kala dhigta oo meel adag ku xaseeya oo hees aad iyo aad u qiimo badan xasanow gabagabadii barnaamijka ayaynu soo gaadhnay waxaa kaloo aan saaray dee barnaamijkan kaga faa'iidaysanaya waan doonaya inaan salaamo cabdixakiin xasan xuseen cabdidiini fanaanka laydhaah oo ingiriiska jooga oo runtii ah fanaanka keliyata een anuu shakhsiyan si gaara u dhegaysto ama heesahayga ha qaado ama yaanu qaadine waa fanaanka aan ugu jecelahay waan salaamayaa isagana aad baan anaguna u salaamaynaa fanaanka cabdidiini inanka codkiisa la moodo in la kaawiyadeeyey amaba la feereeyey baan idhaahdee adiga iyo dhegaystayaashana waxaan leeyahay kulan dambe oo xiise leh sow sidaa ma aha aad iyo aad balse xasan heestii aynu barnaamijka kusoo xidi lahayn inoo soo qabo xamar dhaxaluma helinoo shilkiisu abday ku saabsanaa xamar dhaxalumay helin dikorkeeda lagu qubo
xamar dhaxal umay helin umay helin in dadkeeda lagu dhibo
in dadkeeda lagu dhibo
waa tahay abwaan xasan saleebaan dhuxul absaalax aad baanu kaaga mahad celinaynaa wakhtigaaga guud ahaanba dhegaystayaal barnaamijka cawayska washington waa nagayntaa tan iyo kulankeenna dambena waxaan idinkaga tegayaa heestaasi xamar dhaxal umay helin waa codadka fanaaniinta xidigaha geeska waxaan dhinacayga idin leeyahay sidaa iyo ammaano alla iyo ismaqal dambuuxiisan
xamar dhaxal umay helin umay helin indhexdeeda lagu dilo dhallaankiyo duqaytida xamar dhaxal umay helin geeri joogtayo dhagar xamar dhaxal dhaxal umay helin geeri joogtayo dhagar xamar xamar dhaxal xamar umay helin hadba qarax dhacaayo dhiiladiyo waxyeelada dhiiladiyo waxyeelada dhiiladiyo waxyeelada
xamar dhaxal umay helin geeri joogtayo dhagar xamar dhaxal dhaxal umay helin geeri joogtayo dhagar xamar xamar dhaxal xamar umay helin hadba qarax dhacaayo dhiiladiyo waxyeelada dhiiladiyo waxyeelada dhiiladiyo waxyeelada
heestaasina waxa ay gabagabo u ahayd barnaamijkii caweyska washington oo ay nala socodsiinaysay saxare ciidan nuur barnaamijkaasna wuxuu ugu dambeeyey idaacaddeenii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen maxamed colaad xasan iyo anigoo ah nuur xasan nuur iyo bashiir abikar oo inoo joogay dhinaca soo saarista tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan
geeri joogtayo dhagar xamar dhaxal dhaxal umay helin geeri joogtayo dhagar xamar xamar dhaxal xamar umay helin hadba qarax dhacaayo dhiiladiyo waxyeelada dhiiladiyo waxyeelada dhiiladiyo waxyeelada
xamar dhaxal umay helin geeri joogtayo dhagar xamar dhaxal dhaxal umay helin geeri joogtayo dhagar xamar xamar dhaxal xamar umay helin hadba qarax dhacaayo dhiiladiyo waxyeelada dhiiladiyo waxyeelada dhiiladiyo waxyeelada